bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan halkan waa idaacadda jowhar kuna soo dhowaada qodobadan idinku haya warka habeennimo kuwooda ugu doorkaroon ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo sheegay in si deg deg ah sharciga loo horkeenayo dadkii ka dambeeyey falkii lagu laayay ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed ugaadska guud ee beerweynta mudulood oo ka hadlay ciidamadii lagu dilay degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kalena baaq u diray beelaha halkaasi dega ee colaadda ay dhexdooda ka taagan tahay iminka madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo dhagax dhigay isbitaal casri ah oo laga hirgelinayo magaalada garowe ee caasimadda maamulkaasi gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka sodma oo shir jira ayd ku qabtay muqdisho ayaa ku dhawaaqay in dalka uu galay marxalad abaar oo adag ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta xilka u kala wareejiyey wasiirka cusub ee wasaaradda badaroolka iyo wasiirkii hore qodobadaas iyo warka dibadda ayaan dhegeystayaal idinkuugu hayaa u diyaargarooba warkaoo intaas ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan halkan waa idaacadda jowhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya daradu waxay ku beegan tahay soddonka bisha labiyo tobnaad laba kun afariyo labaatan anigu waxaan ahay amore warka cali ayaa farsameynaya warkii oo faahfaahsan aan ku horeyna hordhaca warkayaga sida aad ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in si deg deg ah sharciga loo horkeenayo dadkii ka dambeeyey falkii lagu laayay ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed maxamed abuukar caseer ayaa warkan noo faahfaahinaya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo maanta khudbad ka jeediyey munaasabad ay xilka ku kala wareegayeen wasiirkii hore batroolka iyo wasiirka cusub ee batroolka dowladda federaalk soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxauu ka hadlay dilkii dhowaan loogu geystay duleedka degmada ceelbaraf askar ka tirsanayd ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ra-iisul wasaare xamse ayaa ku tilmaamay falka dilka loogu geystay askartaasi mid aada u foolxun qof adiga u dhaartay inuu ku difaaco oo ku difaacaya oo naftiisa kuu huray oo bannaankaas kuu taagan oo habeenkii dhaxanta kuu seexda oo maalintii qoraxda kuu taagan oo adiga ku difaacaya inaad qalato wixii dhacay ee askarta soomaaliyeed ee qaranka lagu sameeyey ay dad soomaaliyeed ku sameeyeen dadkaas dad dad laaya ma ahe waa dad qalato waa bahallo dad qalataa wey oo dadka qashay waay marka ayaan darro ka weyn ma jirto in wiil soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo naftiisa huray oo adiga kuu dhaartay inuu ku difaacayo oo habeen iyo maalin kuu taagan oo ku aaminay oo kula jooga inaa inta qabato disho googoyso foolxumo ka xun oo soo marta ummaddan ma jirto ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in jawaabta falkaasi ay u taalo dowladda islamarkaana sharciga si dhaqso ah loo horkeeni doono dadkii ka dambeeyey si deg deg ah ayaa insha allah sharciga loo horkeenaya dadkaas ma laha kuwaasi qabiil ma laha qoys ma laha qaraabo ma laha markay timaaddo in dadkaas sharciga la horkeeno dadka soomaaliyeed waa in ay isu kaashadaan si buuxdana hay-adaha gamniga u hay-adaha amniga u garab istaagaan oy ku gacansiyaan si dadkaas sharciga loo horkeeni lahaa dhanka kale arrintan iyo kayskan waxay u taallaa dowladda heer federaal iyo heer state labadaba waxaana waajib ah in dadkaas dowladdu ay sharciga horkeento ayaa waajib ah sidaan sheegay qabiil iyo qoys uma taallo tani ciidanka qaranka ayay arrintani ku dhacday waxaana xil ka saaran yahay sidii dadkaas loo soo qaban lahaa sharciga loogu horkeeni lahaa dowladda waxaa arrintan ama kayskan dhibanow ah qaranka qarankaa dhibanow ah waan u tacsiyeynayaa wiilashaas hooyooyinkood aabbayaalkood xaasaskoodii iyo ilmahoodii intaba waan u tacsiyeynayaa waxaan ilaahay uga baryayaa naxariista janno waxaan uga tacsiyeynayaa qaranka waxaan uga tacsiyeynayaa ciidamada qaranka ay ka tirsan yihiin aan uga tacsiinaya
ra-iisul wasaare xamse ayaa sheegay in baraha bulshada ay yihiin kuwa horiya dagaalada dalka soomaaliya ka dhacaya waxaana uu sheegay in dhowaan dowladdu tallaabo ka qaadi doonto sidii wax looga qaban lahaa arrimahaas
dagaaladan waxaa laga huriyaa oo laga abaabulaa unfortunately social mediaha laga abaabulaa kacaay ree hebeleey inta kacaay waxaan dhihi lahaa dhallinyarada soomaaliyeed oo runtii aan isleeyahay qaarkood way iskaga waantoomeen way iskaba dhaafeen waxaas inta kalena inay waxaa iska daayaan oo ay ka baxaan dhibaatada ay dalku hayaan golaha saxaafadda ee wasaaradda insha allah warfaafinta iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda iyo kulli waxay ka shaqayn doonaan ilaa iidankiis in laga soo saaro shuruuc ayadoon wax loo dhimayn xorriyadda saxaafadda xorta ah iyada oo ay xorriyatul qowlka aan waxba loo dhimayn oo sida uu dastuurka u damaanad qaaday dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan loogu damaanad qaadayo haddana incitementiga iyo arrimaha isku dilka dadka ee noocaasa insha allah waxaan ka soo saari doonaa shuruuc maxaa jira waxay halis ku tahay amniga qaranka
dhowaan ayaa degmada ceelbaraf waxaa laga soo xiray guddoomiyihii degmadaasi iyo qaar ka mid ah waxgaradka degmada ceelbaraf mana jirto ilaa ay haatan wax maxkamadda oo lasoo taagay oo ay dowladdu shaacisay
ugaaska guud ee beelweynta mudirood ugaas maxamuud ugaas cali ayaa waxa uu ka hadlay ciidamadii dhowaan lagu dilay degmada ceelbaraf ee gobolkan shabeellada dhexe waxaa sidoo kale baaq uu u diray labada beel ee degaa xuduudka hiiraan iyo shabeellada dhexe wuxuuna ugu baaqay in ay joojiyaan dhibaatada hadda taagan isagoona sheegay in labada dhinacba looga baahan yahay in nabad ay halkaasi ku wada joogaan
dhibka dhacay ee iyadoo dhawrku ay soo ka isdaba joogeen oo ugu dambeeyey dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday ceelbaraf oo dadka inta jooga sidaa kheerti hore sheegtay aysan ku farxin farinna waa isaga tacsiyeynaynaa qaraabada qaaska ahoo wiilishaasu ka baxeenna waa uga tacsiyeynaynaa annaguna waa isaga tacsiyeynaynaa waxaan leenahay qaraabada sharafta badan ee gogoshaan dhigtay ee nagu wacday waa ku mahadsantihiin sidaad noogu soo gudbiseen wixii aad aragteen wax kaa culays badan haddii la arkana cid alaale cidaad la kaashan kartaa loogu yeraa marka waa mahadsantihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta xilka waxa uu u kala wareejiyey wasiirkii hore ee batroolka iyo wasiirka cusub ee wasaaradda si dhowaan loo magacaabay ayaanaadeen ciise ayaa warkan noo faahfaahinaysa munaasabadan oo xilka kula kala wareegayaan wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta daahir shire maxamed iyo wasiirkii hore cabdirasaaq cumar maxamed ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadda waxaa kasoo qayb gala mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirkii hore ee wasaaradda cabdirasaaq cumar maxamed ayaa xusay in wasaaradda looga fadhiyo dhammaystirka qorshooyinka xukuumadda dan qaran ee ku aadan soo saarista shidaalka wasaaradda sida loo sheego waa wasaarad ahmiyad gaara u leh eh, kordhinta dakhliga dalka Een, wasaaradda shaqadeeda keliya ma aha in batrool la qodo ama in macdan la qodo eh, laakiin waa in dalka loo hela investors dad maalgashayaal ah in loo hela ayaa loo baahan yahay Een, waxaan culays badan saarnay in shirarka internationalka ah eh, ka dhaca dhowr shir oo aniga aan ka qayb qaatay qaarkood ay ka dhaceen eh, london u k qaarkood inta badan ay ka dhacaan eh, south africa in la tago oo dalka marketing loo sameeyo la suuq geeyo yacni suuq geyntii waddanka khayraadka dal ku jiro in la suuq geeya ayaa loo baahan yahay howlahaas ayaana ah howlaha hortabinta u leh wasaaradda inta badanna waa sameynay Een, waxaa kaloon rabaa inaan tafaasiil ka bixiyo dhanka macdanta marka laga hadlayo soomaalida batroolka keliya ayay ujeedaan yacni dhanka macdanta oo aada runtii uga weyn Een, dakhli badan uu dalka ah, soo gelin karo Een, ayadana shaqadeeda shaqo berber berber socotay oo aan wadna ay ahayd ilaa aan soo dhammaystirno sharciga macdanta oo diyaar ah oo la turjumay wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane daahir shire maxamed ayaa sheegay in shaqada koowaad uu ka dhigi doono inuu xoogga saaro waxsoo saarka dalka iyo kobaca dhaqaalaha dalka muddada insha allahu tacaala ee kooban aan wasaaraddan hoggaankeeda hayn doono waxaan ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala xoojinta hay-adaha wasaaradda hoos yimaada iyo wasaaradda laftirkeeda maadaama wasaaraddu ay tahay lafdhabarta een, wasaaradaha marka loo fiiriyo xagga waxsoo saarka waxaan ka shaqayn doonaa inaan maalgashayaal aan dhiirigelino sidoo kale waxaan xoojin doonaa tayada shaqaalaha wasaaradda senator zemzem oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ayaa sheegtay in wasiirka cusub ee hortaalla shaqooyin adag shacabka soomaaliyeedna la tuso inay leeyihiin resource aad u tiro badan oo ay baahida kaga bixi karaan oona maaragtay ay kaga qayb noqon karaan Een, midda loo baahan yahay waxay tahay laakiin een, oo hadda laga rabo wasiir cabdirasaaq shumca oo soo daaray oo ah in batroolka soomaaliya rajadii ugu fiicneed maanta uu leeyahay ayaa la rabaa asagana wasiir daahir inuu ka dhigo shumacaas inuu nal ka dhigaa la rabaa ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa u mahad celiyey wasiirkii hore ee wasaaradda sida mas-uuliyadda laheyd uu ugu adeega qaranka iyo muddadii uu xilka hayay wuxuuna alle ugu bariyey wasiirka cusub inuu u fududeeyo shaqada adag ee hortaala marka hore waxaan mahadcelinta la qabaa intii igu horreysay inaan u mahadceliyo wasiir cabdirasaaq oo ee runtii uu muddadii labada sano iyo marka ahayd wasa- ee, meel ee, ka soo bilaabay ee, aan markii hore runtii rajadu ayna aada ee, usii badnayn laakiin maanta keenay meel ay dadka soomaaliyeed markhaati ka yihiin inay maraakiibtii ugu waaweynaa ee sahanka ugu sarreeya sida ugu sarreeya ee ugu technologisan ee arrintaas sahanka batroolka u sameynayay ee ay hortooda magaalada muqdisho dekeda muqdisho ay soo istaageen la wada arkayay haddana siday sanadaradu sheegtay ee, meeshii galmudug ahayd taagan oo ka shaqaynaya Ee, waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inay galmudugna barwaaqo noqoto soomaaliyana ay barwaaqayso haddii ilaha idhahdo waqti dhow mar kale wasiirka cusub guul wasiirka horena waan u ducaynaynaa insha allah madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dane ayaa maanta garowe ka dhagax dhigay isbitaalka ugu weyn puntland international health care saciid cabdulaahi dane ayaa bogaadiyey dhismaha isbitaalkan casriga ah oo noqonaya kii ugu horreeyay noociisa islamarkaana laga hirgelinayo deegaanada puntland isaga oo dabooli doona baahiyaha caafimaad ee loo aadi jiray dalka dibaddiisa madaxweynaha ayaa markii uu ka hadlayay halkaasi waxa uu sidoo kale ka hadlay dagaalka ka socda soomaaliya qaybaheeda kala duwan sida gobolka mudug oo puntland iyo galmudug ay isla maamulaan iyo sidoo kale dagaalka ama dhibaatada ka dhacday hiiraan iyo shabeellaha dhexe raba halka baaq inaan uga diro in dadka soomaaliyeed nabad ku wada noolaadaan horumarka ka shaqeeyaan danahooda ay qabsadaan waxaan runtii dowladda puntland ka go'an inay difaaceeda iyo nabadgelyadeedana ka shaqayso horumarkana ay ka shaqayso oo aanan la odhan ee, dagaal unbaa lagu jiraa ama difaac baa lagu jiraa labadaba inay si hareer ah u socdaan horumarkuna inuu socdo soomaali inteeda kalena sidaasoo kale aan- ayaan ku boorinaynaa waxaan rajaynayaa khilaafaadka siyaasiga ah iyo khilaafaadka qabiilka ka dhexeeya inuusan sababin inay wiilal soomaaliyeed ku dhintaan wadahadal baa lagu xallin karaa wixii dadka ka dhexeeya in la joojiyo dirirta iyo dagaallada baayadan dambe soo noqnoqda meel kasta ha ka dhacaane kuwa ka dhacaya kililka shanaad iyo kuwa ka dhacaya gobollada ee hiiraan iyo shabeellada ee hirshabeelle kuwa ka dhacaya mudug oo runtii nasiib darro ah oo horay aan uga gaarnay heshiis waxaan halkan rabaa inaan baaq uga diro bulshada ee gobolka mudug ee galmudug iyo puntland in ay fuliyaan heshiiskii ee lagu ji- la- la gaaray labada maamul iyo odayaasha u xilsaarnaa waxaan halka uga baaqayaa ciddii xadgudubka samaysay xabad joojinta in ganaaxii iyo tallaabadii loo baahnaa laga qaado labada maamulna isku meel uga soo wada jeestaan dhinacay rabaan ha ka tirsanaadaan ciddii ku xadgudbaysa nabadda iyo xasilloonida meelaha kalena waxaan rajaynaynaa in dadka caqliga leh iyo dowladuhu ama kuwa isteed ha noqdaan ama dowladda dhexe ay qayb ka qaadato gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta dhexe ee hay-adda sodma ayaa ku dhawaaqay in dalka uu galay marxalad abaar oo adag loona baahan yahay gurmud iyo dadaal aan kala har lahayn kadib markii uu baaqday xilli roobaadkii deerta ee la filayay bilihii sebtembar oktoobar iyo nofembar in dalka uu ka do-o sida ay muujinayaan warbixinadii ugu dambeeyey in ka badan shan dhibic sagaashan iyo sideed milyan oo qof ayaa hadda u baahan gargaar bini'aadantinimo saddex dhibic laba milyan oo dadkaasi nugul ka mid ah ayaa wajahaya xaalad halis ah ku dhowaad laba boqol oo kun oo qof ayaa abaarta awgeed kaga barakacay guryahoodii si nolol ay u raadsadaan halka hal dhibic afar milyan oo xoolo ay abaaruhu galaafteen gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in gurmud deg deg ah dadkaasi ay helaan Een, xaaladda dalka uu maraayo waxay tahay inay abaar xun oo runtii ee, roob la-aantii dayrta ay kaliftay ay runtii dalka ka jirto taasoo runtii iyaduna aan la ogeynin runtii guga laftikiisa xaalku sida uu naqanayo abaartii weyneed oo runtii dayrta iyo guga u dhexaysan ayay hadda nagu bilaabatay saameynta abaarta xaaladda dalku wuxuu marayaa lix milyan oo qof ka badan ayaa gurmud bini'aadanimo u baahan lixdaas milyan ee saddex milyan oo ka mida waa dad runtii wajahaya xaalad halis ah oo runtii ku dhowaad ku dhowba inay mataqaanaa waxuu ahay ay waayaan eh, nolosha qutub daruuriga maalintii ku dhowaad laba boqoloo kun oo qof ayaa ku barakacday runtii abaartii hadda eh, mataqaana biyeerida dayrtu ay kaliftay Eh, ku dhowaad hal milyan iyo shan boqoloo kun oo xoolo ah ayaa runtii lagu waayey oo ku dhimatay Eh, gobollada runtii ay sida ba-an u saamaysay ay ka jirto waa ilaa iyo saddex iyo toban gobol oo runtii sideed iyo tobankii gobol ee dalka ka mid a saddex iyo tobankaas gobol waxaa ka mid a gobolka gado hiiraan baay bakool mudug bari togdheer sool iyo gobolada galguduud shabeellada dhexe shabeellada hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose runtii een, hay-adda maareynta masiibooyinku waxay qaada tallaabooyin ay runtii arrimahaani waxay ka qaban karta ay uga qabanayso waxaan gaarnay ilaa iyo bishii oktoobar ilaa iyo bisha disembar oo hadda ah 2024 laba milyan iyo boqol kun oo qof ka badan ayaan gurmad gaarsiinay oo gobollada dalka guud ahaan dalka soomaaliya ka mid ah halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowhar markana warka dibadda hogaamiyaha guud ee maamulka cusub ee suuriya axmed al-shaarac ayaa sheegay in qabashada doorashada suuriya ay qaadan karto ilaa afar sano taasoo ah markii ugu horreysay ee uu tilmaamay jadwalka suurtagalka ah oo doorashooyinka ah tan iyo markii la afgembiyey bashar al asad sideedii bishan al-shaarac ayaa sheegay wareysi uu siiyey kanaalka alcarabiya ee sacuudiga axaddii in geedi socodka qorista dastuurka uu qaadan karo ku dhowaad saddex sano isagoo oo sheegay in suuriya ay u baahan tahay ilaa hal sano si muwaadiniinta ay u arkaan isbedello muhiim ah oo adeegyo ah hadallada al-shaara waxa ay ku soo beegmayaan xili maamulka cusub ee dimashik uu isku dayayo in uu kalsooni siiyo dalalka deriska ah oo lala military oo dhaqso ahaa oo ay hogaaminayaan kooxda xayaad al-taxriir al-shaam ayaa soo gebagabeeyey dagaalkii sokeeye ee saddex iyo tobanka sano socday kana socday suuriya laakiin sidoo kale waxa ay dhalisay su'aalo ku saabsan mustaqbalka dalkaasi oo ah mid ka kooban qowmiyada kala duwan islamarkaana ay ku hardamayaan awooda shisheeye warkii habeen dhegeystayaal waad kala socoteen idaacadda jowhar oon idila socodsiinaya anigoo maxamed ibraahim amoore intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa tan intaa ku kulmi doona war kan lamida sidaasi nabadgelyo